madaxweynaha maamulka khaatumo cali khaliif gallayr ayaa sheegay in maamulka puntland aan wax shuqula ku lahayn soo xulista xildhibaanada cusub ee ka imaan doona deegaanada maamulka khaatumo ku abtirsada gallayr waxa uu sheegay in maamulkiisa aanu qayb ku yeelan doonin baarlamaanka cusub ee soomaaliya uu yeelan doono haddaba gallayr ayaa jawaab u ah waa hadalka gallayr ayaa jawaab u ah madaxweynaha maamulka puntland oo isagu sheegay in isimada puntland ay soo xuli doonaan xildhibaanada sool iyo sanaag ka imaan doona haddaba cali khaliif oo v o eda lasoo xiriiray ayaa waxaa khadka taleefonka ku wareystay ismaaciil xuseen farjar
warka wadaadkaas uu ka sheegay voices america waxa uu sheegay wax annaga na khuseeya maaha waa runtii bishii august kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo sideeddii dadka sool iyo sanaadii ahayn degani odayaashoodii iyo waxgaradkoodii shir garow lagu qabtay wax ka qayb galeen maamulkiina si dhaqso badanba wixii laga rabay waa laga waayey laakiin waxa ka soka maray dadka sool iyo sanaag iya ahayn oo isu dhan ayaa bishii january laba kun iyo labayo tobankii talax ku shiray shirar badan oo ka horreeyeyna waa jireen taariikhdaa marka laga yimaado puntland xilligan waxaa la isla gartay dhinacii baarlamaanka soo xulistooda marka waxaa qodobada waxaa kamid ahaa dadkii dhistay puntland sideed iyo sagaashankii oo aad sheegtayna qeyb ka ahaydeen in ay macnaha puntland lagu soo xulo arrintaasi sidaad aragta adigu
ismaaciilow waxa kan kiisiskawaalku ma fiicna warka hore waa jiray hadduu yidhi maamul baanu nahay adeer waa leenahay baa naga naga nagu filan waa ka leenahay maamulkaas kaayagaanu leenahay wuxuu noo xuli karaana ma jiro meel uu joogo oo wax ka xuli karaa toban odayoo u yeedhay ummaddan ayatiinkooda kuma keliyaysan karaan mana ka yeelayno dowladda soomaalida ee heshiiskaa wax ka gashay kolley waa maqlaya madaxweynaha oo leh qudhadiisu puntland four point five baanu ka rabnay inay ogolaato waa ogolaadeen waxa kalena ummadda soomaalida ay u taalo annaguna waxaan ka leenahay arrinta iyada ana kaa leh waan gartay cid nagu khasbi kartaana ma jirto dowladda soomaalida ama maamulka soomaalida ee maanta joogana arrimahaa saa u wadana waxaanu aragnay danta iyadana inayn ku jirin sidaa awgeed yaanu yaanu anaku xiriirkayadii u goosanay wax naga dhexeeya iyo waxaan iyo waxaanu ku qadarinayno ama uga dabaynaynaa ma jirto puntland waxaad tidhi way iska hadleenoo nama khuseeyo waxay sheegeen dowladdii soomaalida ee arrimahan oo dhan gacanta ku haysay iyana adigaa duraya calow xaggee baa badaran kartaa marka idinku dhinaceeba u socotaan dhinaceeba wax ka doonaysaan oo aad doonaysaan gartiinna inay dhegaysato oo aada u gardhigataan oo ereyadiinan ay maqlaan annaku ta ugu horreysa anu u dhiganaynaa waa dadka soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed cidda qura ee midnimo soomaaliyeed weli u dagaalamaysa ee u dhimanaysa ilaa maantadan aanu joogno addanka mooyo cid kale ma ay jirto oo dagaalka iyo halgankaa wadaa shacabka soomaaliduna waa og yahay haddii ay ooda naga rogatay xamar oo madaxweynaha soomaaliyeed anooba hor fadhiya yuu tusay in dhulkii waqooyi la odhan jiray dhulkii ingiriisku xukumi jiray inayan barnaamijkiisan federaalka aba ka dhex muuqan waa si ismaaciilow adiguba weriyaa tahay nin soomaaliyana waa tahay madaxweynaha soomaaliyeed iyo maamulka xamar jooga saasay go-aansadeen annaga puntland iyo muqdisho iyo mid kale oo maamuladaa jooga nama khuseeyo dantayadaanu ka raacanaynaa bal inta miyir dadku la miyirsanayo annaku hawshayada annakaa hawshayada wadanayna waxaa tahay dadka soomaalidu aqoonta bidaysay ee dee waxbartay siyaasadana wakhti badan kusoo jiray haddiiba marka aad ka timaadid mowqifkan iyo deegaanka aad ka hadlaysid maxaad xal u arki lahayd dhinacyada markaad eegtid adu maxaad odhan lahayd waxa iyo waxaase xal ku jira anigu xal waxaan u arkaa soomaaliya dawladaha ay saaxiib yihiin waa jiraan hadduu weynaha iyo cidday u arkaan gacane ay siinayaan waa caqli waa fiican tahay laakiin lama huraan waa caws jiilaal arrinta soomaaliyeed dadka soomaalidu inay ka tishtaan baa loo baahan yahay ilaa arrintu ay dadka soomaalida usoo noqotana dan soomaaliyeed lama gaadhayo
marka meeshaan ka taagnahay waa taas marka adigu dibadaad ka teegaysaa soo xulista baarlamaanka saasaan hadalkaaga u fahmay markaan isku soo wada xooriyo anaku baarlamaankaana kama qayb galayno waxbana usuli mayno haddii maamulka guul uu arka garowga joogaa inuu usulo waxaanuun leeyahay colaada iyo nacaybka dadka dhex yaala maanta ee maamulkaasi uu abuuray ma sii kala fogeynaya n haddii aad leedahay kama qaybgelayno ama n ma doonayno inaanu ku lug yeelano baarlamaankan la xulayo maxaa keenaya haddaa inaad qoonsatid oo aad haddana tidhaahdid inna loo xulo ma doonayno bal labada dadka isu waafaji dee waxaan isu waafajinayaa ismaaciil anigu wax caddaanba kuu sheegay four point five baa la yidhi baa dadka lagu xulayaa four point five cabdiweli isagaa leh anaa xukuma dhulkaa anaa dhowr oday u yeelanaya ummaddan iyo kaa caayatiinkooda ka talinaya hadday wax ka saayida ummadda soomaalidu iyo qabaayilka soomaalida iyo beelaha soomaalida wax ka saayidaba dadkanu ma rabaan inay haddii ummaddaasi cid walba dadkooda xulanaysa ay xulato dee haddii intaa loo diido Mm.
oo hadda la iska hortaagana dee waxaa xaq ah inaan nidhaahno kamana qayb galayno waxaanu u nahayna ma jirto boqol iyo shan iyo soddon oday baa xulaya waxaa ku jira garaadaa laga yaabaa boqol iyo shan iyo soddonkana heshiis baa lagu ahaa waa intii baarlamaankii hore xushay ee adiga laftigaaga iyo xubno kaloo la mid ahba dee beriga hore u cimaamaday boqol iyo shan iyo soddonkii oday tusaale ahaan garaadadaadii haddii ay garoowe tagaan oo xulaan taasi xa- eh, miyaanay ahayn gar oo inay ciddii dee awalba ku jirtay xaqa u lahayd inay xulaan dee anaku garowe marti uma nihin ismaaciil garowe marti uma nihin garowe waxaanu ugu shirnana maba garanayno laakiin garaadkaaga hadduu tago Eh, boqol iyo shan iyo soddonkaas horoy garaadku dad buu garaad u yahay ninkii garaadee ku baxa ka baxa ee talada shacbigan magaaladan aan joogo hadda buuhoodlaa la yidhaahaa maanta haddii cid la afti la warsado saddex garaad baa jooga maanta boqolkiiba sagaashan iyo sagaashan waxa aad sheegaysa kuwanu hadday u kacaan oo garowga tagaanna uguma dhamma hadday ka maqnaadaanna waxay noqonayaan dad dadkoodii wax u guddoominaya oo taladoodii iyo mas-uulnimada ay lo- loogu caana shubay eh, dee qadarinaya
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka khaatumo cali khaliif galleero isagoo ku tugan isaga oo ku sugan buuhoodle khadka taleefonka ugu warramayay ismaaciil xuseen farjar